maamulka isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ayaa hadda afuray ololeyn dhafiiqis lacag la-aan ah kaasoo loogu talagalay dadka danyarta waxa uuna socon doonaa muddo toddobaad ah iyadoo ay fulinayaan dhakhaatiir ka kala yimid dalalka dibadda iyo kuwa dalkeenna haddaba qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dhafiiqista oo madasha ka hadlay ayaa ka mahad celiyey raxiim aadan yuusuf maxamed aa la yidhaahaa waa fiican nahay walaalaheen turkiga waxa ay noo keeneen aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa dadka kale oo aan ka faa'iidaysanayna waxaan rajaynaa inay imaadaan oo ay ka faa'iidaystaan daaweeyse khayr allah siiyo hawar yartey iyo hooyaday ii daaweeyeen khayr allah siiyo meel walbay joogaan khayr allah raxiin aniga oo ah salaado cali waxaan u mahad celinayaa dhakhaatiirteenna soomaaliga mahad iyo barwaaqo iyo baraaro allaha gaarsiiyo ugu dambeyn doctor maxamed akooshin oo ka mid ah maamulka wax ka fulinayey olahan dhafiiqista heysa isaguna dhankiisa madasha hadalla kooban ka jeediyey ilaahi subxaana watacaala ayaa mahadsan waxaa noo bilowday adeeg samafala oo indhafiiq ah kaasoo iskugu jiro maaragtay daweyn oo dadka indhaha ka xanuunsan maaragtay laga daweynayo wixii aragoo daciifiya aragga loo saxaayo iyo sidoo kaleeto qaliimo oo sidoo kaleeto dadka aan waxba arkaynin qaliimo lacaglaan loo samayn doono adeegan samfalka ah wuxuu ka socdaa isbitaalka ee madiina waxaana iska kaashaday maaragtay hay-adda yoryusi doctor lary ama ururka dhakhaatiirta xuduudda lahayn ee turkiga iyo hay-adda safe division iyo isbitaalka madiina adeegan samfalka ah waxaa loogu talagalay bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan kuwa danyarta ah ee aan awoodda u lahayn inay yimaadaan xarumaha caafimaadka si ay lacagaas kaga bixiyaan sidaas daraaddeed marka adeegan oo muddo kooban socon doona muddo isbuuca bulshada qaybaheeda kala duwan insha allah waxaan ugu baaqaynaa inay yimaad